sheegi doonaa markay sidaa malaynayaan waa idin raacaya nadaaya aan idin raacna bay idin ohanayaan waxaad ku tiraahdaa na raaci maysaan markaasaa waxay odhan doonaan bal taxsuduunana waad naxastaysaano xoolahan kadaasaad doonaysaan keligiin inaad qaadataan oo loo diidantihin xasad baa idinku jira kadalikum qaala allahu sidaasuu ilaahay yidhio allaa xugmiye inaad hadhaane hada ku dhimaana nabiga salawatula wasalam hae nimanka ayag fain rajacaka allahu hadduu ilaahay ku celiye nebi ilaa daaifatin koox xaggeeda haddii lagu celiyo oo minhu ayaga ka mid munaafiqiinta ka mid oo fastadanuuka ay idanku weydiistaan lilkhuruuji bixitaan ay baxaanoy ku raacaan hadday idanku weydiistaan faqul waxaad tidhahdaa lan takrujuu ma aad baxaysaan maciya aniga la jirankayga abadan weligiin weligiin iraaci maysaan oo iga daba dhaqaaqi maysaan walan tuqaatiluu mana dagaalamaysaan maciya aniga la jirankayga caduwan cadowna la dagaalami maysaan haddaad idinku gaarkiina u duulaysaan idinka idin jirtaa laakiin aniga intaad iraacdaan garabkayga ka dagaalami maysaan maxaa yeelay inakum idinku radiitum waad ku raali noqoteen bilqucuudi fadhi iyo haditaan baad ku raali noqoteen awala maratin markii ugu horreysay markii ugu horreysayba haddaad macsiyadaa u badheedheen ood hadheen ilaahay baa tan dambana idinku ciqaabayo duulamadii dambe o dhan idinka reebay faqcuduu marka fadhiista oo hadha maca alkhaalifiina kuwa hadhay la hadha yacni kuwa hadhay oo magaalada ku hadhay oo aan duulaanka raacin kuwaa la fadhiista oo la hadha saasaa ilahi subxana wa tacala uu ku leeyay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadaa walaa tusalli ha tukanin nebiyow calaa axadin ruux dushii ha ku tukanin oo minhum iyaga ka mid a kaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukanin walaa taqum hana istaagin calaa qabrii qabrigiisana ha isdultaagin maxaa yeelay inahum iyagu kafaruu way gaaloobeen bilaahi ilaahay bay ku gaaloobeen warasuulii rasuulkiisana waa ku gaaloobeen wamaatuu wayna dhinteen walxaal hum iyagu faasiquuna kuwa ilaahay dhaacadiisa ka baxay iyagoo diinta alla ka baxay bay dhinteen waa ayadan sheegaynee nabiga salawatulhi wasalaamu calayhi munaafiqiinta markii hore asagoo yaqaana acyaantooda iyo ashkaastooda ayaa la khiyaargeliya aayadda horaa khiyaargeliy istakfir lahum aw laa tastakfir lahum yani waxa wey istikfaarta kaleete ka guda weyn salaada way soo gudagelayaa maxaa yeelay salaadu bimacna istikfaar wey salaada ruuxa meydka lagu tukanayo waa dembi dhaaf weydiis wey ilahi subxaana watacaala dembidhaaf loo weydiinayo ruuxan meydka macna marka nebigu salawatuli wasalaamu caleyh markuu ku tukaday cabdulaahi bnu ubay bnu saluul oo munaafiqii ahaa saan soo sheegnayba oo aayaddoona aan kusoo sheegnay ayay marka aayadani soo degto nebiga salawatuli wasalaamu caleyh laga reebayo o laleeyahay mid dambe oo munaafiqiinta ka mida oo dhintay dushiisa ha ku tukani maxaa yeelay salaadu waa duca wey baryo wey ilaahay loo weydiinayo ruuxa inuu u dembi dhaafo ilaahayna ruux gaalnimo ku dhintay dembidhaaf looma weydiiyo saas wey macana gaalnimay ku dhinteen qabrigoodana ha isdultaagin ba alla kuleeyahay subxana watacala ha isu dultaagin in aad aaskiisa ka qayb gasho oo aad xaadirto oo qabriga intaad dul tagto aada u ducayso sida muminiinta iyo muslimiintaba aada ugu ducayso sidaa ha isu dultaagin qabrigiisa macna munaafiqiinta qabrigooda ha tegin baa lagu leeyahy maxaa yeelay ilaahay bay ku gaaloobeen rasuulkiisana waa ku gaaloobeen faasiqnimo ay dhaacadii ilaahay ka baxeenna waa u dheertooy ku geeriyoodeen macna saasay ku dhinteen sidaas daraaddeed ha ku tukanin baa laleeyahy marka sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa yani oo soo aroortay in saxaabada ridwaanullaahi calayhim khaasatan xudayfa oo kale oo munaafiqiinta yaqaanay dadkii munaafiqiinta lagu aqoon jiray muusan ku tukan jirin cumar bin khataab radi allahu canhuna waxaa la yidhahdaa wuxuuba fiirsan jiray ruuxa marka meydkiisa lasoo dhigo yani xudayfu fiirsan jir hadduu xudayfa ku tukado wuu ku tukan jir hadiise xudayfa uu ku tukadmanaha uu ku tukan waayo uu ka dhaqaaqo isaguna waa ka dhaqaaqi jira macnaha munaafiqiinta maalintaa kadib nebigu kuma tukanin salawatullahi wasalaamu caleyh ismana dultaagin qabrikooda isma dultaagin sala allahu calayhi wasalam waxaa marka su-aal cabdullaahi bnu ubay bnu salool oo la yaqaano munaafiq nebigu muxuu ugu tukaday salawatullahi wasalaamu caleyh muxuu ugu tukaday maslaxada ku jirta maxay ahay waaba ninkii la ogaa ee dhibkii la ogaa ka shaqeeyey ee nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi marar fara badan isku dayey sidii macnaha waxa weye uu bulshada iyo dadka raacsan uu macnaha waxa weye uga kaxayn lahaa diinta allana subxaana wa tacaala inuu bulshada ku kiciyo oo diinta macnaha madiine laga celiyo in badan isku taxallujiyo ninkii noocaa haddana nebigu see ugu tukaday qamiiskiisa seebuu u siiyey janaasadiisa seebuu uga qaybgalay nebigu salawatullah wasalaamu caleyh maslaxada ku jirta maxay waa marka koowaad horta nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi waxay ahayd intaan aynan ku soo degin aayadda u diidaysa inuu munaafiqiinta ku tukado aayadaas intaysan soo degin bay ahayd horta oo dib dambey kasoo degi doontaayo khiyaar buu lahaa waa marka labaade masaalix badan buu nabigu fiirinaya salawatulli wasalaamu aleh siday culimmadu leeyihiin oo masaalixda waxaa ka mid ahayd ninkanka dad badan baa raacsanaa oo nin odayoo iska suldaanoo ugaasuu ahaayo dad badan baa iska dabagashanaa dadkaasi markayayna dilin oo yaynan islaamnimada ka cararin odaygiinni baa lagu tukan waayey intay is yidhaahdaan maslaxadaas horta meesha waa ku jirta oo dadka bal quluubtooda in lasoo jiiro waa marka labaadee nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu u tactiyeynahay oo qalbigiisa kabayey wiilka yani waxa wey uu dhalay cabdulaahi bnu ubay ee isagana cabdulaahi la yidhahdo ee akhyaarta ee muminka ninkaana nebigu qalbigiisa waa dhowrayay salawatullah wasalaamu calayh waa marka saddexaade nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ugu tukaday oo macnaha waxa weeyaan uu salaada ugu tukaday soo dumid dad kaleeto oo fara badan la soo dumayeyna ayadana meesha waa ku jirtaa macnaha khiyaarkaa isagoo leba haddana masaalixdaasoo dhan ayaa meesha ku jirtay saas daraaddeed buu nabigu ugu tukaday salawatullah waslamu calayh isaga kadib laakiin nin munaafiqoo dambe nebigu kuma tukanin ayaddan marka soo degtay kadib walaa tusalli haddii marka la hubsado ruuxu inuu munaafiq yahay oo mala awaal aysan iska ahayn oo xugum sharciya la saaro inuu munaafiq yahay ruuxa noocaasoo kale laguma tukan karo macnaha gaaladoo kaleu la mid yahay walaa tusalli ha tukanin nebiyow calaa axadin ruux dushii ha ku tukanin oo minhum ayaga ka mid a munaafiqiinta kaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukanin walaa taqum hana istaagin calaa qabrii qabrigiisana ha isdultaagino siyaaro iyo yani aaskiisood ka qayb gashay iyo macnaha waxa qabrigi qabrigiisa ha isu dultaagin maxaa yeelay inahum iyagu kafaruu way gaaloobeen bilaahi ilaahay bay ku gaaloobeen munaafiqiintu warasuulii rasuulkiisana waa ku gaaloobeen wamaatuu wayna dhinteen walxaal hum iyagu faasiquuna ilaahay daacadiisa ay ka baxeen sidaas waxaa la mida cid walba oo laga helay tilmaamaha ilaahay ku gaalooba rasuulkiisa ku gaalooba faasiqa lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo waxaa aada qariib oo lala yaabaa yani soomaalidu ninka ka dhashay ee kaniisada gelaya hadduu dhinto masaajidkay keenayaana waa lagu tukan markaasaa weliba haddana qubuurta muslimiinta lagu aasi waxyaalaha qariibkaabay ka mid yani waxay iska noqotaba diintu jinsibay iska noqotay jinsi aan gaaloobin baaba ka mida ajnaasta macnaha waxa wey khalaa'iqda ka mid oo la yidhaahdo soomaalida hadduu kaniisad walba galiyo hadduu gaalnimo kasta cadaysahay maba gaaloobahayaba hadhowta markuu dhinto salaad baa lala soo aadiy oo masaajid baa lala soo aadiy oo wadaadaan ku tukano markaa kadibna qubuurta muslimiinta lagu ark ma banaana maslada iyadi ruux hadduu gaaloobo ama munaafiqnimo ay ku caddaa tahay laguna tukan maayo muslimiintana lagu dari maaye meelaha macnaha waxa wey kaleeto yani halagu halagu macnaha laskaga askuro un keliyata macnaha walaa tucjibka amwaaluhum wawlaaduhum inamaa yuriidu llahu an yucadibahum biha fi dunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun walaa tucjibka haddii allow aada munaafiqiinta saa u necabtoodan doonaynin maxaad xoolaha u siisay waa kuwa wada dherigsan eh oo xoolaha haystee maxaa xoolaha loo siiyey nimankoo loogu dhowranaya waxa ay ku kacayaan waa jawaabta jawaabteeda walaa tucjibka yayna ku yaabgelinin nebiow amwaaluhum xoolahoodu yaysan ku yaabgelinin wawlaaduhum caruurtoodu yaysan ku yaabgelinin inamaa yuriidu llahu alla wuxuu uun doonayaa an yucadibahum inuu cadaabuu doonayaa iyaga bihaa middaa iyadaa xoolahaas iyo caruurtaa inuu ku cadaabuu doonaya fi dunyaa adduunyada dhexeeda watazhaqa waxaa kaloo alla uu doonayaa tazhaqa an tazhaqa inay baxdo anfusuhum nafafyaalkoodu inay baxaan oy dhintaan walxaal hum iyagu kaafiruuna ay gaala yihiin ayagoo gaalaa inay naftu ka baxdana alla uu doonaya subxana watacala macnaheedu waxa weeye xoolahooda alla siiye subxaana watacaala iyo barwaaqaday haystaan iyo caruurta ilaahi subxaana watacaala ugu deeqay ha u bogin hana u malaynin in lagu jecelya arrinkaas uusan ku yaabgelinin maxaa yeelay xikmad kaluu ilahi ka leeyay subxana watacala ujeedo galaa meesha ku jirta oon jacayl ahay ma aha alla subxaana watacaala ruux alla ruuxu xoolo siiyo ama caruur siiyo inuu arinkaasi daliil u yahay oo miisaan u yahay inuu ilaha jeclaado subana wataala saa ma aha xikmo kale ku jirto xikmada ku jirta waxay tahay ilahay wuxuu doonaya subxaana watacaala inuu xoolahooda adduunka dhexdiisa ku cadaabo xoolahay kasbadeen ee alla siiyey baaba cadaab oo adduunka lagu cadaabaya macna oo see loogu cadaabaya waynu soo marnay ayadoo kalean soo marnay sida xoolahoodii adduunka ay ku haysteen cadaabka ugu noqonayaan soo marnay xaggaasaan kusoo marnay waxaana soo sheegnay tafsiirka xooga badan ee raajixa ee xasanulbasri uu dooranayo ibnu jariir abarina uu macnaha rajaxay ibnu kasiirna sidoo kale uu ku tilmaamay inuu aada u fiican yahay yacni waxa weeye in la yidhaahdo xoolahoodu waxay cadaab ugu yihiin ayagoo aan wax faa'iido uga soo noqonaysan jirin wax sawaab iyo ajri oy ka helayaanna aysan jirin ayaa zakadii laga qaadi oo nafaqadii waajibkaa laga qaadi oo xuquuqdii waajibkaa laga qaadi waxaa laga qaadahaya ee xoolahooda ana wax ajriya iyo wax uga soo noqonaya midna ma jiro marka waa nooc cadaab waa nooc cadaab xoolahaagiioo bilaash un lagaaga qaaday oon aakharana kuu jirin adduunna aan ku xisaabsanayn waa nooc cadaab cadaabka marka la tilmaamaya middaa isagaa wey macna qolyo kaloo mufasiriinta ka midana waxay leeyihiin cadaabkani ma ahee waa dhibaat waa si dhibaatada ay ku dhibaatoonayaan xoolaha shaqadooda yacni kasbashada xoolaha ay kasbanayaan ay soo shaqaysanayaan iyo ilaalinta ay ilaalinayaan iyo xifdigooda iyo badinta iyo barbaarinta iyo ganacsiga ay ku same dhididka noocaas oo kale ah waa nooc cadaab ilahay wey subxana wa tacala ilahay baa cadaabaya macna xoolahooda marka waxaa loogu talagalay in adduunka lagu cadaabo ayagoo gaalo ah oo isla quman oo ismoodaya in saa lagu jecel yahay oon gaalnimadii ka bixinna naftoodu inay saa ku baxdo ilaha doonaya subxana wa tacala bal sida loogu seeto dheeraynayo u fiirso xoolahani marka waa seeto dheerayn wey waxaa la doonayaa inay isu bogaano ay is yidhahdaan aleelaha sidanaaba laydinku jecelyahy ayagoo macnaha ishalmaansanoo moodaya sidan ilahay inuu ku jecel yahay in marka naftoodu gaalnimada ay ku baxdo markaa kadibna ilahay inuu cadaabu doonaya subxana wa tacala marka ma aha xoolaa la siiyey iyo hebel barwaaqa la siiyey iyo guryaa la siiyey iyo baabuur buu leeyahay iyo bangigaa wax u yaalaan iyo waxoogaa maguurtaa buu leeyahay ilahay ma jeclaan ruuxa isaga daliilu maaha alla inuu jecelayo subxana wa tacala inuu ilaahay jecel yahayna waa suurtagal waa hadduu mumin yahay oo iimaan iyo camal saalixa ku darsaday inuusan ilaahay jeclayna waa suurtagal waa haddii middaa iyadaa laga waayo wey macna walaa tucjibka yuusan ku yaabgelin nebiyo oo ha u bogin amwaalum xoolahoodu yaysan ku yaabgelin iyo wa awlaadum caruurtoodu inamaa yuriidu llahu alla wuxuu un doonayaa an yucadibahum inuu cadaabo iyaga biha xoolaha inuu ku cadaabo fi dunya adduunyada dhexe oo xuquuqda laga qaado zakada laga qaado ayagoo naftoodu ku bakaylayso naftoodu necabtaha laga qaado haddana wax faa'iido uga soo noqonaysa aysan jirin watazhaqa inay baxda ayuu alla doonaya anfusum nafyaalkoodu inay baxaan walxaal hum iyagu kaafiruuna ay kuwa gaaloobay yihiin ayagoo gaaloobay oo gaalnimadii ku madax adagna inay naftu ka baxdaa la doonaya sidaana marka lagu cadaabo oo cadaabka rabbi subxana wa tacala ay ku mutaysaan وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين tilmaamaha munaafiqiinta lagu yaqaana lasii wadaa waidaa unzilad hadii lasoo dejiyo suuratun suurad hadii lasoo dejiyo qur-aanka suurad ka mid a hadii lasoo dejiyo an aaminuu ay aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuuli rasuulkiisa la jirankiisana jihaada aayad sidaa odhanaysa haddii lasoo dejiyo ama suuradtaa odhanaysa istadanaka waxaa idanku weydiisanaya ulutawli kuwa tanaadka u saaxiibka oo minhum iyaga ka mid kuwa hodantinimada iyo tanaadka u saaxiibka ah oo munaafiqiinta ka mid a ayaa markaba waxay ku weydiisanayaan inaad u idantood u fasaxdo inay hadhaan wa qaaluu waxayna odhanayaan darnaa nadaa naga tag nakun aan ahaane maca alqaacidiina kuwa hadhay aan ku darmane kuwa iska fadhiya ee nasanaya magaalada jooga aan ku darmane iska kaa nadaa saasay odhanayaan buu alla leeyahy subxana wa tacala macnaha aayaadka ka hadlaya jihaadka ka hadlaya ee qitaalka sharciga ka hadlaya markay soo degaan oo suurado noocaasi ay soo degaan oo lagu yidhaahdo ilaahay rumeeya markaad alla rumaysaanna jihaada oo nebiga raaca salawatullahi wasalaamu calayh oo diinta yani waxa weye inay kor noqoto u dagaalama sidaa marka lagu yidhaahdo kuwii masaakiinta iyo fuqarada intaan la gaadhin qoladii hodantinimada xoolaha lahaa ee waxaystay ee tanaadka u saaxiibka ahaa ayaa markaba waxay odhanayaan nadaa aan hadhni kuwiibaa fasax ku weydiisanayo nebiyo iska kaana fasaxa annaga iska kaa nadaa intaasoo cudurdaar bay la imaanayaano way kaa cudurdaaranayaan waxayna odhanayaan nadaa oo bixitaanka nagadaa kuwa hadhay ee jooga aan la hadhne sidaa nugu ogow oo meeshaasi aan ku hadhno sidaasay nebiga salawatullah wasalaamu caleyh weydiisanayaan saasuu rabbi subxana wa tacala ku tilmaamaya macnaheedu waxa weye hadday kari karaan jihaad iyo haddayna kari karayninba hadday awoodiisii leeyihiin iyo haddayna awoodiisii lahaynba uma baxayaan mar walba waxay door bidayaan inay ka hadhaan oo aynan waxba qayb a ka geysanin saasay door bidayaan waa astaamaha munaafiqiinta lagu yaqaano wey macana xaggaan kusoo marnay laa yastadinuka aladiina yuminuuna billahi walyawmi alaakhiri an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah inama ystadinuka ladiina laa yuminuuna billahi walyawmi alaakhiri wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun dadka marka macnaha war soo baxay la yidhahda inay hadhaan isku dayo oo dib usii isu jido cagta jiida oo isculaysiya oo inay magaalooyinka ku hadhaanoo haweenka iyo guryaha joogaan isku daya kuwa noocaas oo kale ah alla subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamaya inay munaafiqiin yihin xaggan kusoo marnay macna aayadaasoo kale la macna laakiin dadka muminiinta ayagu kuwa markaa fasax weydiista ma aha oo ayaga laguma yaqaano xaaladdu markay khadhaadhaato inay codsadaan inay hadhaan horayba macnaha waxa way ka galaan yani meeshii loo baahan waidaa unzilat haddii la soo dejiyo suuratun suurad haddii la soo dejiyo an aaminuu ay aaminuu rumeeya bilaahi ilaahay rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuuli rasuulkiisa la jirankiisa la jihaadoo raaca nabiga salawatullah waslamu caleyh aayadtaa odhanay suuradtaa odhanaysa haddii la soo dejiyo istadanaka waxaa idanku weydiisanaya idan ay ku hadhaan wy macna fasax ay ku hadhaan iyo idankii ay ku hadhi lahaayeen waxaa ku weydiisanaya ulutawli kuwa hodantinimada u saaxiibka iyo tanaadka u saaxiibka oo minhum ayaga ka mid tawlka waxaa la yidhahdaa asaca la yidhahda yani ruuxa markuu ilahay risqiga u waasiciyo oo xolasiyaa tawlka la yidhahda macna wa qaaluu waxay odhanayaan darna nadaa nakun aan ahaane oo naga tag yacni qalqaalada iyo dabagalka iyo soo baxa iyo naga daa nakun aan ahaane maca alqaacidiina kuwa fadhiya ee hadhay aanu aanu la jirankooda noqone nadaa bay odhanayaa nabiga salawatulhi wasalaamu calayh radduu waxay raalli ku noqdeen bian yakunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka hadhay inay la jirankooda noqdaan wadubica waana la daboolay calaa quluubihim quluubtooda dushooda la dabooloo la khatmiyey oo fahum ayagu laa yafqahuuna waxa ma fahmi karaan yacni waxay raalli ku noqdeen bal nimankaas nimankaa odayaasha bal waxay door qaateenoo khiyaarka ay qaateen u fiirso waxay khiyaar qaateen oo ay ku qanceen oo raalli ku noqdeen haweenkii loogu talagalay inay guryaha ku hadhaan oo ilaahayba subxaana wa tacaala ka dhigay shaqadooda guryaha iyo magaalooyinka inay joogaan kuwaasi inay la jirankooda noqdaan bay ku qanceen ilan goorta muslimiintu baxaan oo jihaad u baxaan oo qitaal u baxaan meesha waxaa ku soo hara dad ilaahay u cudur daare iyo haweenka unbaa kusoo hara haweenkii marka inay guryaha iyo magaalooyinka la joogaan midaasay door bideen oo jeclaysteen oy macnaha ku raalli noqdeen quluubtoodana ilaaha subxaana wa tacaala waa dabciyey oo qalbiga inta la xidhayba weliba haddana qalbiga macnaha waxa weye laga qufulay oo waxba ma fahmi karaan wy manaa masaalixdooda iyo dantooda iyo manfacadooda ma fahmi karaan maxaa yeele meeshii wax laga fahmi lahaaba waa ka xidhantaho ilahay baa xidhay subxana wa tacala macnaha jihaadka ay ka hadheen iyo qitaalka nabiga salawatulli wasalaamu caleyh garabkiisa ay ka dagaalamaan oo ka hadheen taasaa waxay keentay qalbigooda in la qufulo qalbigii haddii la xidhana wax khayroo gelaya ma uu jira wman raddu waxay raalli ku noqdeen bian yakunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi alkhawaalifu waxa weye waa jamcu khaalifa wey waxaa laga wadaa haweenka haweenkaa laga wadaayo haweenka hadhay sidaasi waa sida raajixa w ibn cabaas iyo ibnu jariir sabri ayaa macnaa waxa wey maraya oo khawaalifu waa jamcu khaalifa wey waana haweenka aslan ba ilahay ugu talagalay subxaana wa tacaala inay hadhaano ay qitaalka iyo dagaalka aynan macnaha raacin sidaasa ayaga asal wa mamnuuc kama aha oo way raaci karaan oo waa bixi karaan laakiin waxa wey asalahaan iyaga waxa u ah magaalooyinka iyo guryaha halkaasaa shaqadooda ilahi subxana wa tacala uu ka dhigay wadubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtooda ayaa la dabciyey oo yacni khatmi ayaa quluubtooda la saaray oo fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan yacni waxay fahmayaanba ma ay jirto wy macnaha waxaa ka dhasha marka in macnaha waxa weeye dagaalka sharcigu markuu waajibo oo uu ruuxa uu ku waajibo bixitaankiisa hadduu joojiyo oo uu iska daayo oo uu ka cajiiro oo adduunye ka doorto waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhaxal siiyaa oo ruuxaasi macnaha lagu ciqaabaa in qalbigiisaba la xidho oo fahamkii sharciga laga xidho oo uu waxba fahmi waayo masaalixda macnaha waxa wey meesha ku jirtaiyo manaaficdiisa xataa qalbigiisa in laga daboolo macnaha oo aayaadkii axaadiistuba geli waayaan waa ciqaab ilahi subxana wa tacala dadka noocaasa uu ku ciqaabo lakin arasuulu wladiina aamanuu macahu jahaduu biamwaalihim waanfusihim waulaaika lahum lkhayraatu waulaaika hum lmuflixuun maxaase looga baahanya munaafiq markiisi horeba uurka gaalka ah oo jihaadkii ka hadhay bal waxa looga baahanya muxuu ya dadka fiican buu ilahi subxaana wa tacaala jihaadkiisa u saari laakin irasuulu rasuulkiise rasuulkii iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeye macahu la jirankiisa ayaa jaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooday ku jihaadeen wa anfusihim nafbayaalkoodana waa ku jihaadeen wa ulaaika kuwa rasuulka iyo kuwa raacay ee la jirankiisa rumeeyey kuwa iyaga allahum waxaa usugnaatay alkhayraatu khayraat baa usugnaaday khayryaal fara badan bay leeyihi wa ulaaika kuwaasi hum iyaga keligood ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay acad allahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga wuxuu u diyaariye u yaboohay jannaatin jannooyin buu u yaboohay jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda dalika midkaasaana alfawzu liibaan ah alcadiimu oo weyn bu alla leeyahy subxana watacaala macnaheedu waxa weeye qolyahaasi hadday hadheen oy lafahooda la hadheen ilahay waxba ku fali maayo subxana watacaala ninkii lagu kari waayo ilan waxa weeye jihaadka iyo dagaalka inu ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa uu ku kallifa yahay waa mansilo iyo khayr uu addoommadiisa dadku jecel yahay siiyo nin walba lama siiyo qoladan marka hadiiba la reebay oo meesha laga reebay looma baahna ayaga iyo lafahoodiiyo xoolahooda ilahay waxba ku fali maayo subxana watacala waa la nacay wuxuuse rabbi u doortay hawshaa iyada ah oo u xushay rasuulkiisa iyo dadkii rumeeyey ee muminiinta ah qolyahaas ilahay u xushay subxana watacala kuwa way kuwa jihaadayo xoolahooda iyo naftooda aan la bakaylaynin oo diinta rabbi subxaana watacaala inay kor noqoto ku bixinayo xoolahooda iyo naftooda ku jihaaday kuwaasaana khayraad fara badan leh khayraadka macnaha barakaad fara badan bay leeyihi adduunka khayraad badan bay ku helayaano cizina waa ku gaadhayaan nolol wanaagsan iyo xoolo badanna waa ku gaadhayaan aakharena waxay ku leeyihiin khayraad badan bay leeyihiino waa mida la tilmaamayo gadaal laga tilmaami doono jannaadka ilaahi subxaana watacaala uu gelin doono wy kuwana way kuwa liibaanay oo macnaha jannaadka rabbi ku liibaanay oo waxay doonayeen iyo guushoodii gaadhay wey ilaahay dadkaa wuxuu ugu talagalay jannooyin hoostooda ay qulqulayso webiyaashii aan soo sheegnay una tegi doona insha allahu tacala wayna ku waari doonaan liibaanta weynna waa midaasu alla leeyahay subxana watacaala nabigana waxaa ka sugan salawatulhi wasalaamu calayh jannada waxaa ku taalla buu nabigu sal lay wasalam yacni boqol darajaa ku taalla boqol darajo boqolkaa darajo ilaahay wuxuu u diyaariyey labadii darajo ee isku xigtaba waxaa udhaxaysa kamaa bayna asamaai walardi dhulka iyo cirka inta udhaxaysa labadii darajo ee isku xigtaba udhaxaysa yani inta isu jiraan boqolkaa darajo ilahay wuxuu u diyaariyey subxaana watacaala mujaahidiinta loogu talagalay cid kale kama geliso caabid wejigu u murxay siduu u sujuudayey ma gelayo meesha iyada sidaas rabbi wuxuu ugu talagalay subxaana watacaala dadka xoolahoodii iyo naftoodaba halkaa geeyey dadkaasuu rabbi subxaana watacaala boqolkaa darajo ugu talagalay cid kaleetoo la gelayso la wadaagaysana ma jirto macna marka waa middaa ilahi subxana watacaala meesha ku tilmaamayo jannaadka webiyaashu hoos qulqulayaan ayay dadkaasi leeyihin macna maxaa yeelay sidiisaba ilaahi subxaana watacaala abaalgudka uu bixiyo waxaa lagu gaadhaa ruux walba waxa uu la yimid iyo shayga uu gutay inta uu la egyahay ayaa macnaha abaalgudka lagu bixinaya ajruki calaa qadri nasabikiibuu nabigu sal lay slam caaisha ku yidhi ajrigaagu kolba dhibka ku soo gaadhay intuu dhan yahay buu abaalgudkaaguna macnaha la egyahay macna sidaas ma dhanna marka islamana eka isku dhibna ma aha ninka caabidka cibaadaysanaya iyo ninka magaalooyinka iska jooga iyo ninka intuu furinta tegay xoolihiis iyo naftiisaba geeyey halka adduunyadiisi iyo caruurtiisi iyo reerkiisiiba kaga tegey labadaasi laba la simi kara maa ilahay agtiisana kama sina subxana watacaala sidaas w man laakin rasuulu rasuulkiise rasuulkii iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeye macahu la jirankiisa macnaha laakintaasi istidraag waxay ku tahay hadday iyagu ka fadhiisteen oo ay diideen rasuulkii iyo muminiintii la jirankiisa rumeeyey ayaa jaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooday ku jihaadeen wa anfusihim nafyaalkooday ku jihaadeen waulaaika kuwaasi lahum waxaa usugnaaday alkhayraatu khayraat bay leeyihin yani wanaagyaal bay leeyihin adduun iyo aakharaba wanaagyaal bay ku leeyihin wa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay acadda allahu alla wuxuu diyaariyey lahum iyaga wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin buu u diyaariyey jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayso socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaalku ay qulqulayaan haalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeed dalika midkaasaana alfawzu liibaana alcadiimu oo weyn وجاء المعبرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء وxa yمid المعبرuuنa kuwii loo cudray baa yمid kuwii cudurdaarkoodu dhabta ah ayaa yمid oo min الأعrاabi reebaadiyaha ka mid liyudana si loogu idmo lahum iyaga in ay hadhaan si loogu idmo bay nebiga ugu yimaadeen waqacada waxaana fadhiistay alladiina kuwii kadabuu beeniyey allaha alla beeniyey warasuulahu rasuulkiisa beeniyey kuwaasi way iska hadheen kuwaasi way fadhiisteeno maba aynan imaanin sayusiibu waxaa asiibi doonoo ku dhici doona aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mida cadaabun cadaab baa ku dhici doona aliimun ay mulimun oo xanuujiya wa jaaa mucadiruuna waa laba qolo laba qolo oo qolo waxa wey waa qolo nebiga u timid salawatulai wasalaamu caleyh markii duulaanka loo bixi rabay bay u yimaadeen wayna u cudurdaarteeno waxay u keeneen cudurdaar ay doonayaan in loo tixgeliyo oo markaasi la fasaxo qolada hore marka waxay ahaayeen qolyo cudurdaarkay sheeganayaan uu dhab yahay loona cudurdaaray sharcan wa jaaa mucadiruuna min alacrab imaanshahay yimaadeenna wuxuu ahaa in loo idmo hadhitaankay hadhayaan cudurdaaraday keeneen baana waxay ahaayeen cudurdaaro ay run ku sheegayaan lagana aqbalay qolo kaleeto oo iyagu aan imaaninba aan idanna dalbin nebigana u imaanin salawatulai wasalaamu calayhi fasaxna aan weydiisanin guryahoodii iyo baadiyahoodi iskaga hadhay labadaa qoloba waa jiraan bu alla leeyi subxana watacaala kuwa gaaloobay kuwaasi macnaha hadhayna waa kuwa ilaah iyo rasuulkiisa beeniye wey kuwa gaaloobay oo iyaga ka midana cadaab xanuun badan bay leeyihin sidaas wey macnaha taa macnaheedu waxa weye qaybta hore aayadda wajaaa almucadiruuna min alacraabi liyudana lahum qaybtaa hore waxay ka hadlaysaa qayb dadkii dagaalka ka hadhay ka mid ah laakiin hadhitaankoodu uu yahay mid loogu garaabay oo la fasaxay cudurdaarkay keensadeen baana yani waxa weyaan mid manaa waa la ogolaaday ahaa qolo qoladaas wey qolada dambe ee waqacada aladiina kadabuu llaha warasuula waxa weye waa qolo fadhiistay oo guryahoodii iska joogo uba imaanay nabiga salawatulai wasalaamu caleyh sidaa daraaddeed yani wax cudurdaara maba ayna keensaninba ama been ha ahaado ama run ha ahaado ama daacad ha ahaado ama waxay isdaba marinayaan maba aynan imaaninba fasaxba ma weydiisaninba meeshoodii bay iska joogeen macnaha qolyahaa dambaa marka la dhaleecaynaya laakiin kuwa hore waa kuwa loo garowsan yahay tafsiirkaasaad moodaa inay mufasiriintu u badan yihin macnaha raajica wajaa waxaa yimid almucadiruuna mucadiruuntaasi marka asalkeedu almuctadiruuna bay ahayd oo tadiyo daalkii baa laysku idqaamay oo mucadiruuna saasa kusoo baxday macnaheeduna waxa wey almacduruun kuwii loo cudray oo sharcigu cudurdaarka siiyey oo hadhitaankooda sharcigu ka garaabay oo nebigu fasaxay kuwaasaa nebiga u yimi salawatulli wasalaamu caleyh say idan u weydiistaan macna wajaa waxaa yimid almucadiruuna yani kuwii cudurdaarkooda la aqbalay oo min alacraabi reebaadiyaha ka mid cudurdaarkoodu kuwu dhabta ahaa liyudana si waxay u yimaadeen liyudana in loo idmo daraaddeed lahum iyaga filqucuudi hadhitaanka in loo idmo daraaddeed waqacada waxaa fadhiistay oo hadhay alladiina kuwii way hadheen kadabu llaha alla beeniye warasuulahu rasuulkiisa beeniye kuwaasi way iska hadheeno maba aynan imaanin oo nebigaba salawatulli wasalaamu calayhi maba aysan u imaanin way iska joogeen sayusiibu waxaa ku dhici doona aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mida cadaabun baa ku dhici doona aliimun ay mulimun oo xanuujiya ayaa ku dhici doona macna maxaa yl gaalo wey waa qola ree baadiyaho yani deegaanka madiina baadiyaheeda ka aga dhowaa wey macna laysa cala aducafaai walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih maa cala lmuxsiniina min sabiil wallahu afuur raxiim qolada cudurdaarkana halka laga sheeg marka haddii la yidhi qolo cudurdaar lahayd oo cudurdaarkooda laga garaabay oo la fasaxay baa jirtay kuwo wey kuwaas waa kuwa laysa ma ahaanin cala aducafaa kuwa tabarta yar walaa cala almardaa iyo kuwa xanuunsanaya ee buka walaa cala aladiina iyo kuwa dushooda laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaan aan helaynin saddexdaa midna dushooda ma ahaanin xarajun wax dembi ah idaa nasaxuu haddii ay naseexeeyaan lilaahi ilaahay hadday daacad u noqdaan iyo wa rasuulahu rasuulkiisa maa cala lmuxsiniina dadka muxsiniinta ee samafalayaasha dushooda ma ahaanin min sabiilin jid loo maro eedayntooda iyo yacni wax ka sheegidooda jid lagu qabsado oo wax lagaga sheego ma jiro wey macnaha wallaahu allana kafuurun midkii dembi dhaafa wey raxiimun oo naxariista baa meesha waxaa laga sheegaya si aan nin walba u odhanin adigu dadka cudurdaar kale baa tahay oo la reebay oo sharcigu inuu hadho uu u ogol yahay ayaa waxaa la sheegayaa dadka cudurdaar kale ee inay hadhaan oo dagaalka ka hadhaan loo ogol yahay intaa wixii ka soo hadhayna waxa wey macnaheedu cudurdaar male wey macna kaas ta koobaadi waxa weeye laysa cala ducafaa ducafada waxaa laga wadaa waa dadka abuurkooda yaa macnaha waxa wey tabar daran oo ruuxii lagatanka iyo hardanka dagaalka maba awoodi karaba aad buu tabaryari waxaa ka mid a oo soo gelaya dadka da'da ah ee duqaytida ah ee aan geli karin meeshaa iyadaana soo gelaya dacafow waxaa soo gelaya haweenkii iyo caruurtii baa soo gelaya laysa cala ducafaa waxaa soo gelaya dadka macnaha waxa wey naafada ah waxaa soo gelaya dadka indhahala kulligood waxa wey laysa cala ducafaa baa soo gelaya cala almardaa iyadana waxa weeye waa dadka xanuunsanay ee xanuunku uu hayo oo xanuun aynan la aadi karaynin goobta oysan maydaanka uga qaybgeli karaynin ayaa hayo noocuu dooniba ha noqde ayagana waa dad loo cudurdaaray waxaa kaleeto saddexaadoo dadka loo cudurdaaray waa dadka tabar dhaqaale aan haynin oo awooddii ay meesha ku gaari lahaayeenba ma lahaba ilaan waagii hore ma jiri jirin ciidamadan ay dowladuhu fangareeyaan ee mushahaarka qaata ee dagaalka gala ma jiri jirine nin walba hubkuu ku dagaalami lahaa iyo gaadiidkuu ku dagaalami lahaa iyo sahayduu ku dagaalami lahaa isagaa keensan jira ninku marka gaadiiduu meesha ku gaaraba hadduusan hayn maxaa yeelay hal shardi baa laakiin shardi ah intoodaasba hadhitaanka ay hadheen dembi kuma ay laha waase goorma waa markay sameeyaan annasiixatu lilah walirasuulihi markay naseexo la yimaadaano ilaahay iyo rasuulkiisa ay u naseexeeyaan mar walba ma ah nasiixada maxaa laga wadaa ilaahay nasiixaday u naseexaynayaan waxa weeye inay dad mukhlisiina ilaahay u noqdaan oo sharcigiisa ay qaataan oo ay macnaha waxa weeyaan aynan ku samaynin dadka gaalada ah inayna garab siinin dadka dagaalka inay aadaan doonahayana waa inaysan cabsi gelinin oo qalqaalaha inaysan gelin inay dadkii macnaha waxa wey cabsiyaano ay reebaan macnaha hadday arrimaha isku dayaan naasixiin ma aha si kasta hadduu macbuur u yahay oo arrimaha uu isku dayo naasix maaha dembiilo wey saas wey macna rasuulka nasiixadiisuna waxa weeye nebiga salawatulli wasalaamu caleyh wuxuu la yimid inay rumeeyaan inay adeecaan nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ciddii uu colaad u qaado inay colaad u qaadaan cidduu la heshiiyena inay nabiga la heshiiyaan salawatullah wasalaamu caleyh marka waxa weye arrimaha hadday la yimaadaan naasixiin wey naasiciin hadday yihiinna waa muxsiniinoo waa dad samafalayaal ah dadka noocaasi samafalayaasha ana jid loo maro yani wax kasheegooda ama eedeyntooda maba jiraba macna meella loo mari maayo waa dad ilaahi subxaana watacaala uu cudurdaara w mana shardigaasaa marka ku xidhan laakiin haddaad qaaci tahay oo laguu cudurdaarayo intaad fadhiisato haddana aad dacaayad fidiso oo dadkii jihaadaya aad wax ka sheegto oo aad dadkii isku daydo inaad dagaalkii ka reebto oo aad isku daydo dadkii dhaqaalaha bixinay inayna dhaqaalihii bixinin oo shaqada aad ka shaqayso naasix ma tihid meesha adoo fadhiya macduur ma tihide boqol dembi baa kufuli way macna sidaas weya haddiiba ilaahay kuu cudurdaaray subxaana watacaala wixii taleed bixin karta bixi wixii ra'yiad dhiiban kartana dhiibo waxaad dhaqaalo bixin kartana dhaqaalo bixi tabar waxaad dhiiban karta dhiibo wey macna halkaasuu ilahi subxana watacaala kugu cudurdaaray qolyaha noocaas oo kale loo cudurdaaray halkoodaa hadday naasixiin ku yihiin ajri bay ku helayaanoo nabigeena salawatulhi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yani madiino waxaa idinkaga hadhay buu nabigu yii salawatulhi wasalaamu caleyh ayagoo duulaankii ku jira raggii duulaanka socday ee socdaalka ku jiray buu la hadlaya madiine waxaad kaga timaadeen buu ku yidhi rag wax alla waxaad ajri hesheen oo dhan idinla wadaagay haddaad meel jiir a ka gudubteen iyo haddii aad cadow argagixiseen iyo haddii wax laydiin qoray ayagana waa loo xariiqay maxaa ku dhacay nimanka ayaga madiinayna iska joogaan nabigu wuxuu yihi salawatulli wasalaamu caleyh xabasuhum alcudru cudurdaar baa nimankaa reebay cudurdaar sharcigay ku hadheeno meeshaa ku reebay mar hadday halkaa ku hadheen niyadsamina ay ku jirto jecel yihiin oo hadday xoog lahaan lahay ay ka qayb qaadan lahaayeen sidii nin jihaaday oo kale ajrigiisa loo qoraya mana marka niyadaadusna ku reebi way mana laysa cala ducafaa kuwa tabarta yar dushooda ma ahaanin walaa cala almardaa kuwa xanuunsanaya walaa cala ladiina iyo kuwa manaha walaa cala aladiina iyo kuwii dushooda laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaan xarajun wax dembiya dushooda ma ahan waa hadday hadhitaanka ay hadheen dembi kuma ay lahaa waxay la mid tahay laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun taasu kale la mid taha mana naafada iyo ka xanuunsanaya iyo kulli maa cala idaa nasaxu haddii ay u nasiixada waxaa la yidhahdaa bimacnaa khuluus baa la yidhahdaa yacni in ay yani ay ilaahay u gooni noqdaano alla u go-aan oy daacad u noqdaan wy mana idaa nasaxuu markay daacad noqdaan lilaahi ilaah iyo rasuuli rasuulkiisa u daacad noqdaan markaasaan macnaha waxa weyaan aan dembi dushooda ahaanin maa cala almuxsiniina dadka samafala oo kuwaasoo kale a dushooda ma ahaanin min sabiilin wax jid ah yani jid loo maro eedayntooda iyo wax kasheegidooda iyo dhaleecayntooda jid loo maraayo ma uu jira w man maxayna waa dad wan wanaagsan wallahu allana afuurun waa midkii dambi dhaaf raxiimun oo naxariista wy walaa cala ladiina kuwii dushoodana ma ahaanin walaa cala ladiina kuwii dushooda namayna ahaanin iyadana yani xaraj muusan ahaanin iyo dembi idaa maa atowka markay ku yimaadeen litaxmilahum si aad u xambaarto oo gaadiid ay ku duulaan aada u siiso kuwii sidaa kuugu yimid qulta aad ku tidhi laa ajidu ma aan helaya maa axmilukum waxaan idinku xambaaro calayhi dushiisa tawallow jeesanayay walxaal acyunuhum indhahooduna tafiidu ay burqanayso min addamci ilin xaggeed ay ka burqanayso xasanan murug daraaddeed ay murugsan yihiin anlaa yajiduu inaysan helin daraaddeed maa yunfiquuna waxay baxsadaan inay waayeen daraaddeed la murugsanaa macnaheedu waxa weeye waxaa kaloo iyadana jid loo mara aan lahayn oo lagu eedeeyo ama dembi uusan dushooda ahaanin qolada kuu timid oo nebigu sal lay slam kuu timid ayagoo kaa doonaya gaadiidkii ay ku duuli lahaayeen inaad siiso litaxmilahum xamligaa waxaa laga wadaa inaad xambaarto xambaariddaa waxaa laga wadaa inaad siiso gaadiidkay fuuli lahaayeenoo goobta dagaal ku tegi lahaayeen qolyaha sidaa ku yaho qolo waxay ahaayeen saxaabada ka mid a oo fuqara ahaa inay dagaallamaan la jeclaa jidkuna waa dheeraa oo gaadiidkii ay fuuli lahaayeen aan haysanin nebiga u yimi salawatulli wasalaamu caleyh oo ka codsanayay inuu siiyo gaadiidka ay ku dagaaltegi lahaayeen nebigu waa u waayey salawatulli wasalaamu caleyh markii loo waaya gaadiidkii isaga ah oo nebigu ku yidhi salawatulli wasalaamu caleyh waxaan idinku xambaaro iyo gaadiid aan idin siiyo ma hayo markuu ku yidhi ayay nebiga ka laabteen salawatulli wasalaamu caleyh ayagoo indhahooda ilmadu ay ka daadanayso macna maxay la ilmaynayaan waxay la ilmaynayaan murug ay ka murugsan yihiin waayitaanka ay waayeen wixii ay nafaqayn lahaayeenoo jihaadka ay ku baxsan lahaayeenoo goobta ay ku tegi lahaayeen waayitaanka ay nafaqada waayeen ayay la murugsan yihiinoo la ooyayaan macna qolyaha noocaasana ee ay xoolo la-aantu reebtay ee wax waayey adiguna aada waxba ku taaran kari weyday qolyaha saa ku hadhayna iyagana dushooda jid loo mara ma laha dembina dushooda ma ahaanin sidaasaa la leeya macna walaa cala ladiina kuwii dushoodana ma ahaanin idaa maa atowka yani midda hore waxay ahayd ayagu tabar ma ma ilaha oo midii hore walaa cala ladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna waa isagu wax uma hayso tan dambana waxa weye cid kaloo wax ku taartana waa waxaa laga fahmayaa marka haddii isagu asal ahaan uusan waxba haysaninoo xoolo uusan hayso faqiir yahay laakiin jiha kaloo wax ku taarata uu helo oo koobtii goobtii geysta oo gaadiidkii ka bixiso sahaydii ka bixisa waajib buu ku noqonaya mana saas wa walaa cala ladiina kuwii dushoodana ma ahaanin sabiilun jid idaa maa goortii atowka ay ku yimaadaan litaxmilahum si aad u xambaarto qulta xaal aad ku tidhi laa ajidu ma aan helayo maa axmilukum waxaan idinku xambaaro calayhi dushiisa tawallow jeesanay tawallowdaasi waxay jawaabu tahay idaadaasi macnaa jawaabu tahay yacni qoladii markay kuu yimaadeen si aad gaadiid u siiso kugu yimaadeen adiga oo ku yidhi waxaan idinku xambaarayo waxaan idinku xambaaro ma helayo markaad sidaa ku tidhi qoladii jeedsaday ayagoo ooyaya kuwa iyagana dushooda wax dembi a ma ahaanin saas wy maana walaa cala aladiina kuwii dushoodana ma ahaanin sabiilun aw xarajun ma ahaanin idaa maa atowka markay kuu yimaadeen litaxmilahum si aad u xambaarto qulta xaal aad ku tidhi laa ajidu ma aan helayo maa axmilukum waxaan idinku xambaaro calayhi dushiisa tawallow kuwa jeedsaday walxaal acyunuhum indhahoodu tafiidu ay burqanayso min addamci ilin xaggeed ay ka burqanayso yacni indhuhu ay ilmaynayaan ay ooyayaan macnaha xasanan murug daraaddeed ay la ooyayaan ay ka murugsan yihiin anlaa yajiduu inaysan helin daraaddeed maa yunfiquuna waxay bixiyaanoo ay jihaadka iyo dagaalka ku nafaqeeyaan oo ku aadaan waayitaanka ay waayeen murug ay ka qabaan daraaddeed la ooyaya kuwa noocaasa dushooda dembi ma ahaanin inama sabiilu kuwa haddaan dushooda dembi ahaanin jid loo maro oo lagu eedeeya ama lagu qabsadana aysan jirin kuwa dembiilayaashe jid loo mara leh kuwe wey marka inama sabiilu jidku wuxuu ahaa cala aladiina kuwii dushooda ayuu ahaa yastadinuunaka idanku weydiisanaya walxaal hum iyagu aqniyaau iyagoo xoolo leh raduu waxay raalli ku noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka hadhay ee guryaha joogiya magaalooyinka la jirankooda inay noqdaan bay raalli ku noqdeen wa dabaca allahu ilaahayna wuu daboolay calaa quluubihim quluubtooda dushooda ayuu daboolay oo fahum iyagu laa yaclamuuna ama garanaya qolada jidka lagu leeyahy oo jid lagu eedeeyo oo lagu ciqaabo leh oo loo maro leh qoladaasi waxa weeye waa qolada idanka ku weydiisanaya oo ku warsanaya inay hadhaan nafasax ku odhanaya ayagoo haddana tabardarro dhaqaale aynan u geynaynin dadkii dadkaba ugu xoolo badnaa ee dhaqaalaha ahaa ay yihiin dadka ayagoo dhaqaalaha leh oo dagaalkii iyo jihaadkii awoodi kara oo tabar leh dadka hadhaya kuwa ee idanka ku weydiisanaya kuwa way kuwa jid lagu eedeeyale macnaha waxay raalli ku noqdeen kuwaasi inay haweenka iyo guryaha iyo macnaha magaalooyinka ay ku hadhaano haweenka inay la hadhaan ayay jeclayseen macnaha allana subxaana wa tacaala quluubtooda ayuu daboolay oo qalbiga ayaa laga qufulay oo waxba ma garanayaan buu alla kuleeyahay subxana wa tacaala inama sabiilu jidku yani jidkaasi waxaa laga wadaa waa jidkii yani loogu heli lahaa in la eedeeyo ama la ciqaabo ciqaab ilahi subxaana wa tacaala ay ku timaado macnaha qolada kaleetana jid loo maro ciqaabtooda iyo eedayntooda iyo dhaleecayntooda ma ay jirto ceebayntooda macnaha qolada laakiin jid lagu ceebeeyo leh waa qolada inama sabiilu jidka cala aladiina kuwii dushooda unbuu ahaaday jidka loo maro eedaynta iyo ciqaabtu cala aladiina kuwa dushooda ayuu ahaa yastadinuunaka idanku kuweydiisanaya nebiyow walxaal hum iyagu agniyaau kuwa dhaqaalaha le ay yihiin dadka waxaa ugu nafsecen dadka dhaqaalaha le saas wey waxa nimanka kadaata ay dib isugu jiidayaan wax kale maaha ninku hadduusan adduunka waxba ku haysanin oo iska faqiir yahay taqriiban waxoogaa iska gaajaysan yahay waxa weeyaan adduunkan iyo dhibkiisa isdhaafi in yadaa laga yaabo wax badan oo lugaha hayo oo dib u jiidaya ma jiro laakiin nimba ninku ka dhaqaalo badanya oo ka nolol fiican ya waa ka nafseceliy sidaa xadiidka nabigeena ku cadday salawatullah waslamu aleyh sidaasi axaadiista nabigeena ku cadday khaasatan xadiidka uu ka waramayo aakhirka marka aakhirka adduunyada aakhirkeeda la gaadho nebigu salawatullahi waslamu aleyh waa ka tilmaamay in ummadaha gaaladao dhan ummadda islaamka isugu tegi doonaan sida xeedhada raashiinka loo wadaago oo kale ayay idiin wadaagi doonaan buu nabigu ui salawatullah waslamu aleyh way isugu kiintegi markaasaa nabiga sal lay slam waa l nebi allow waxa laisugu kaana tegayo ma quursi nala quursaday oo macadadkanagaa yar miya maya buu nabigu i salawatullah waslamu aleyh aad baad u fara badantihi yani tira ahaan waa tiro badantihi laakiin waxa weeye tayadiinaa aada tayo ma lihdin yani daad xoorta qashinka yani uu daadku ka tago qashinkaasoo kaleetu nabigu ku miisaaniya salawatullah waslamu aleyh markaa nebigu waa sii wadaa xadiidka oo wuxuu yidhi cabsida uu cadowgiinni iyo gaaladu ay idinka cabsanayaan baa qalbigooda laga siibi qalbigiinnana waxaa lagu ridi tabardarro iyo dacfi iyo waxba ma qaban karno iyo waxba iskama celin karno iyo xoolo malihin iyo awood mahayn dacfigaasaa qalbiga laydinkaga tuuri markaasaa nebigu waa sii fasiray salawatullah wasalaamu aleyh dacfiga isagu wuxuu yidhi xubbu dunya wa karaahiyat lmowt xoolo jacayl iyo adduunye jaclays iyo raaxo jacayl iyo geeridood nacdaan booyaan buu nabigu salawatullah waslamu aleyh asbaabtaasi waa midda keenaysa inay gaaladu ay muslimiinta dusha ka fulaano meel walba lagu dulaysta macna sidaas weyaan marka xoolo jeclaysigaas iyo adduunye jeclaysigaas waa midda laynaga soo galay nebiguna sal alay wasalam waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal ummad walba fitnay leedahay waxay ku imtixaanan tahay baa jira ummadan imtixaankeedu waa xoolaha buu nabigu i salawatullah waslamu aleyh adduunyada weeye marka sidaas inama sabiilu jidka la maraayo oo loo maro eedaynta cala aladiina kuwii dushooda ayuu ahaaday yastadinuunaka idanka ku weydiisanaya nebiyow walxaal hum iyagu aqniyaau dad dhaqaalale ay yihiino dad tanaad iyo xolale ay yihiin rabbu waxay raalli ku noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka hadhay inay ka mid noqon jamcu khaalifa wey alkhawaalifu jamci khaalifa ceeb ma ah haweeneyda marka lale haweenkii hadhay way macnaha la hadheen ma aha haweenkii in la ceebaynahayo la dhaleecaynayo ee ilaahay baaba subxaana wa tacaala u qorsheeyey maslaxadana u gartay inay magaalooyinka iyo guryaha ku hadhaano dagaalku waa ka tabar wen yahay macna waana ka qaybgeli jireen ficlan nebiga salawatullahi waslamu aleyh xilligiisii iyo xilligii saxaabadaba haween badanoo dagaal ka qaybgalay waa jira marka lagama wado dhaleecayn la dhaleecaynaye kan haweenkii ku soo hadhay iyo guryaha ku soo hadhay ee raggii la qayrka ahaa ka soo hadhay baa la dhaleecaynay oo la ceebaynaya macna wadabaca allahu ilaahay wuxuu daboolay calaa quluubihim quluubtooda dushooda ayaa la daboolay oo fahum iyagu laa yaclamuuna waxba garan mayaan tii horay la mid tahayo wadubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun faham la-aan bay keentaa dagaalka oo laga hado iyo jihaadka oo laga hao wallahu aclam wsal allahuma waslama cala nabiyina maxamed wala alih sabi